magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xeragga looga jarayay isbitaalka haqabtire clinic and farmashi oo laga hirgeliyey xaafadda idaacadda ee magaalada hargeysa munaasabadda xerigjarka isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan maamulka somalilan maamulka isbitaalka culamo u diinaya murti sharaf kale doctor sanawaal cabdimajiid aw maxamed oo ah aas-aasaha isbitaalka haqabtire ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixisay adeegyada uu bixin doona isbitaalka horta sida magaca idinka muuqataba waxaan insha alla rajeyneynaa inuu haqabtiri doono baahiyaha aynu maxaaheede bulshadeenu ay u qabto caafimaadka markaan aragnay in baahiyo fara badan ay jiraan baan go-aansanay inaan aqoontii aan baranay dib ugu soo celino bulshadeena intaas kadib waxaa inoo joogo diyaar inoo ah dhakhaatiirtii cudurada guud goynecology iyo dhakhtarad dumar ay inoo joogto shaybaadhkii waa inoo diyaar insha alla waxaan kusoo dhaweynaya gacmo furan waxaan aada ugu mahad celinaya xildhibaanada kasoo qayb galay ee dalabkayga ajiibay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa maamulka isbitaalka ku bogaadiyey hirgelintiisa xafladda ibafurka haqabtire clinican farmacy oo insha allahu tacaala bulshadeena kusoo kordhin doona adeegyo tayeele oo caafimaad saa laynoo sheegay caafimaadku sidiisaba ma aha keliya adeeg laakiin waxa weeyaan xarumaha noocan oo kale waa xuquuq asaasiya oo ay bulshadu leedahay waa xuquuq asaasiya oo qof kasta oo bulshada ka mid uu markaasi leeyahay waxaanan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala inuu haqabtira noqdo sida magaca ka muuqata kii bulshadu baahiyaha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee caafimaad ee ay tabayso haqabtira dhammaystira daboola goob caafimaad laga hadlayo kolley way ka duwan tahay meheradaha kale ama goobaha kale laga sheekeynayo dhammaantoodba waayo waxay uga duwan tahay waxa meel loogu talagalay inay qof bini aadmiya oo dhibaato xanuun ay hayso wax loogu qabto goobtu ku yaala haqabtira clinican farmacy waxa waa goob aada muhiim u ah halkan waxay naga xigeen ugu dhow suuq aada u weyn oo gobanimo iyo xaafad aada u ballaaran oo xaafadda lixlatanka juniya idaacadda inta kusoo hareerada ka xigta ama gol janna baan idhahday anaga haddaanu nahay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa farxad weyn bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno clinika furitaankiisa sidoo kale waxaanu u mahad celinaynaa dhakhtaradda dhallinyarada ah runtii ee aqoontii ay baratay maanta inay dadkeyga ugu shaqayso u malayn maayo inay halkan doonayso inay faa'iido ka samayso laakiin waxaan rajaynaynaa ilaah idinkiisa tii dadkaa iyo deegaankaa laga furay ee magaalada hargeysa guud ahaanba inay dee ajarna ka kororsato dadkuna ay ku baahi baxaan
isbitaalka haqabtire clinic and farmashi ee laga hirgeliyey xaafadda idaacadda ee magaalada hargeysa ayaa ka qayb qaadan doono haqabtirka baahiyaha caafimaad ee ka jira xaafadaasi